waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
waxaan imaaday waxaan horta ka imaaday soomaaliya waxaan soo maray dubay dubay markaan soo maray si fiicanaan saddex berian magaalada dubay aan joogay laba saacadoo airbortkan lagu haystay si fiicanana loo baaray hataa kasta waxaana laga qaaday dhacaanana laga qaaday sankeena si macnaha qofkii oo waxqabo oo loogu celiy looga celiyay magaalada kadibna ani kolley waa waa fiicnaayey magaaladan saddex beri joogay kadibna labaat bisha labaatankeedii ayaa waxaan kasoo qabsaday imaarad aan kasoo qabsaday dubay waxaan imaaday melbourne airbork markaa imaada waxaa laga saxiixay afar iyo toban beri inaanu guriga aan ka bixin oo aan joogo si macnaha oo aan dadka dibadda ka imaaday haddii ay qaarkood ay bositive yihiin ayna ugu gudbin bulshada inteeda kale afar iyo tobankayga berina maanta ayay iigu eg tahay alxamdulilah waa gartay marka afar iyo tobankaas beri guriga kamaad bixin hal marna wallaahi afar iyo tobankaas beri albaabka kama aana bixin meeshaygaan joogay oo isolator ku ah weli gurigayga ma degani gurigayga guri u dhow oo cidlo ah oo gabar walaashay iskale oo ka maqneed ayaan iska joogay oon meeshaan cuntada la iigu keenay albaabka la ii soo dhigaayo afar iyo tobankayga beri sidii aan ku dhamaystay waa gartay sababta gurigaaga uga guurtayna waxay ahayd haddii xanuunka lagaa helay inaadan qoyskaaga u gudbin
saas sababtan waxaa waaye si aan macnaha qoyskayga aan ugu gudbinin maxaa yeelay lama kala maqnaan karo oo muxuu ahaa musqushii iyo wax walba la wada qaybsanayaa marka waxaan is dhahay gurigaana oo ku wanaagsan oo cidlo ah iska joog meeshaas intii haddii wax walba iska dhici karto biniaadan wey diyaaraddaasa soo fuushay dad qaba aad macnaha aad macnaha oo kasoo qaadi kartaa wax walba iska dhici karta marka meeshaad iska joogaan isdhahay sidii ayaanu maanta caaw waxay weli hadda gurigeen joogaa caawa kow iyo tobankay igu eg tahay waxaan rabaa kow iyo tobanka caawa markii la gaaro inaan gurigeyga aado maxaa yeelay kow iyo tobankii iyo barkii ayaan soo galay magaalada melbourne labaatankii bishan waa gartay afar iyo tobankaas beri oo aad guriga ku jirtay sidee waktiga ku dhammaysaa waktiga maxaa maxaa samaysaa markaad hurdid maahane wallaahi marka aan horta habeenkii inta badan macnaha n n waa iska soo waa iska doohaa oo n waxyaalaan iska akristaa oo articala c n n new york waxaan iska fiirsaa latestka macnaha oo coronaviruska iyo meelaha waxyaalahaasaan latestka newskaasan iska akristaa markaan akristona subax maalintiina waxaan iska akrisan jiray laba jus oo qur-aan ah oo program aan ka dhigtay inaan laba jus oo aan taa waktigay kulli aan u siinin macnaha waxyaalo kale aan u siinin oon oo aan qur-aankana aan dhinac ka wado oo ducadana oo macnaha muslimiinta meel walba ay joogaan ee cudurkan inaan u duceeyo ayagana ilaahay oo bahalkan dhibaatada oo dadkan kala xirxiray dhan inuu ilaahay noo kala furfuro
waa gartay marka intaas hadda afar iyo tobanka beri a guri ku jirtay maxaa kuugu darnaa ma ma cilanimada ma dadkaaga aadan arkaa ma qoyskaaga aad la kulmada dhibaatada ugu daranoo karantiilkaas xilliga aad ku jirtay aad soo martay maxaa ahayd wallaahi waxaan misgareeyey markaan xamar aan joogay maalin walba waa lugeyn jiray waxaan guriga shaqaalaha sayidkaan ka lugeyn jiray ilaa lamar afar laku tegi jiray haddana waa kasoo lugeyn jiray waa socon jiray aad aan u dhigii jiray exerciseki marka markii afar iyo tobankan beri markaan jifo waxaan dareemay lug xanuun iyo waxaas waxaa waye exerciseki ay miss aan dhahay oo muqdisho markaan joogo maalin walba waa dhigigi jiray kaadi kuma qabanaysid macnaha waxaad cuntid iyo biyahaad cabtid waxay kaaga baxayan sidii macnaha oo macnaha dhidi ahaan bay kaaga baxayaan marka waxaan waxaan misgaroowey macnaha exerciseki oo aan samayn jiray
waa gartay markaad hadda ka baxdeed waxa ugu horeeyo aad is leedahay samee waa maxay marka laga reeba inaad qoyskaaga iyo carruurtaada aragto horta waxaan rabay inaan macnaha dadka awareness aan siiyo oo ah soomaalida oo ah really macnaha bahalkani waa bahal ilaahay oo soo direeyey haddana waxaa loo baahan yahay inaanu qaadano talooyinkii dhakhaatiirta iyo dowladda ayna siinayso maxaa yeelay wax walba waxaa weye kahortagadu ayaa ka fiican macnaha intaa isbitaal aa geli laheyd ama oo daaw lagu daaweyn lahaa marka waxaa ila quumnaan lahayd horta kow inaan macnaha ummad sida adi hadda u wacyigelinaysa oo raadiha aga hadlaysa barnaamijyo badan ku saabsan oo wacyigelin ah inayna dadka macnaha maxaa yeelay wadamo badan iyo meelo badan oo ayaa waxay aaminsan yihiin ladi joogta inaan macnaha dadka soomaalida aan ku dhacayna hadda tusaalahaan hadda aan ku siiyey muqdisho markaan joogay markuu cudurkaan bilaaban muqdishoan joogay falaadki ugu dambeeyey oo lasoo raacay aan soo raacay nasiib nasiib wanaag dad badan asxaabteeda ayaa meeshaas ku xirmay waxaa arkaysaa dadka in macnaha ay iska ignor garaynayeen macnaha taladii iyo la siinayo oo ama meel wada fadhiisan ama jamaacada iyo meelaha oo ay siinayaan waxay u malaynayaan oo cudurkan inuu gaal loo soo diray haddaa fiidhisid in in sweden iyo norway norway dadka ugu badan ku dhintay waxaa waye soomaali waayo waa aragtay ingiriis sidoo kale dad badanaa ayaguna afagtagareey oo u dhintay oo soomaali ah marka mar walba waxaan ku fiican inaan macnaha haddaan meeshaan marka ii dhamaateen inaan dadka aan awareness aan siiyo aan u sheego oo dawladdu waxay tiri laba qofood iyo wax ka badan banaanka lama socon karo taas macnaha anaga ayaa danteena ayay ku jirtaa oo macnaha waxna loo sheegaya maxaa yeelay dawladda markayna dhehayso dhaqaalo badan ayay luusgelinaysaa laakiin waxaa ka weyn danta oo guud ayaa ka weyn marka waa inaan macnaha aan qaadanaa qawaaniinta iyo shuruucda iyo amaradana la siinayo dawladda taasna waa inaan macnaha markaa meeshan ka aan ka oo macnaha ii dhamaato oon dadka aan wacyigeliyo oo maadaama aan community aan leader ahay waa gartay marka adigu hadda maadaama afar iyo tobankii beri aad caawa dhammaysanaysid haddii eebba idmo ma dareen baa jira ama miyaad maqashay inay jiri karaan dad ka tirsan jaaliyadda oo matalan lagu amray sidaadoo kale inay afar iyo toban beri guriga joogaan oo ama aan sameyn ama miyaad maqashay mise dareen noocaasa jira waxaa jira ninaan saaxiibnahay oo isagana malaysia ka imaaday laba beri iga soo horreeyey waxay u dhammaatay oo weli isbitaal isbitaal ka shaqeeyaa asagana saas camal ayuu gurigu waxay uga xayirnaa sidoo kale macnaha waxyaalaha oo wacyigelinta aan oo u baahan in oo aan markaan markaan soomaali joogo waxaan masaajidka ku yaal nooda melbourne ayaa salaada jimcaha inay raxan raxan u galaan aan maqlay talooyinka aan ka baxsado waxay ahayn in laiska xiro maxaa yeelay waxaa dhici karta macnaha dadkii ma wada kontarooli kartid haddii aad haysanin qalab aa wax ku kontaroolshid ama aa ku macnaha waa ku samaysan sanitizer ama sterilize aa ku samaysid macnaha waxaa kusoo dhuman kara qof dibadda ka imaadi qof china ka imaadi macnaha most safety-ga ayaa ka macnaha macnaha community-da ayaa ka badan inuu hal qof asagoo gurigiis joogo oo efectagareey waxaa ka weyn macnaha waxaa ka dhib badan macnaha in toban kale kabahalka toban qofood kale oo uu masaajidka marku tago ama uu u gudbiyey ayaa kasii daran tobankaasna waxaa laga yaabaa inay toban kale ay usii gudbiso marka macnaha taladan la siinay macnaha ninkaas aan saaxiibka nahay isagana wuu qaatay wuu dhamaystay shaquu hadda bilaabay isbitaalkii hadda uu aadaa laba beri ka hor ayuu soo wuxuu aniga waa ii dhamaatay ismaaciil waa garta marka guud ahaan waxaad isleedahay jaaliyaddu awaamiirta waa qaataan laakiin weli waxaad kula talin lahay inay sidaadoo kale amarada u qaataan dhalinyaro yar waxaa jir jirta oo oo oo afar afar u socoto hataa booliiska way joojinayaan qofkii afar u socoto unless macnaha dad oo family ay yihiin oo guri ay kasoo baxeen laba ama saddex ay yihiin haddii ay macnaha oo ay dadkaasi ay baaraan ay noqdaan more than two people hataa way ganaaxayaan marka waxaa fiican in macnaha oo community more awareness la siiyo oo in macnaha si ay ugu digtoonaadaan ayna u yeeraayaan maxaa yeele hadda xoogo waxaa umalaysaa bahalka inuu yeeraanayo eedeeda hadda aan degano markii igu dambeysay laba beri ka hor maanta ma fiirinin afartan iyo shan qofood ayaa banyul areada keliya affected ahaad marka waxay kutusaysaa macnaha laakiin new south wales hoosay hata usoo dhacday mo macnaha dadka ay restricted ahaadaan macnaha mo oo decline uu sameynaya cudurkooda macnaha xigmadda ka dambaysa dhan oo dawladdu maxaaway inaan lasii gudbinin oo dadka macnaha s b s idinka macnaha bahad s b s idinkan waxaa idinku macnaha inaa waqti badan maadaama dadka ay guryaha joogaan meelihii hal maalin aad si wiigi ama laba maalin aad siin jirtay ina mo aaba wacyigelin ay samaysiin wixii oo update dadkana ay siitiin si macnaha dadka mo ay u ogaadaan maxaa yeelay wuxuu ku baxaa macnaha s b s luqadooda ay ku baxdaan qofka aan ingiriis fahmaynin si luqadaasi uu u dhegeysto tan kalena waxaa waaye intii guryaha la joogo qof walba oo waxaa ku dari lahaa in macnaha at least maalintii hal jus ama laba jus oo qur-aan uu akriyo qof walbana waxaa kula dardaarmaa in afartan iyo kow yaasiin guri uu ku akriyay intaas macnaha wacyigelin bay igu tahay macnaha oo dadaala maadaama ummad muslim aan nahay mar walba oo macnaha qur-aanka akrisano isaga isagan baa nidifaacaya si naftiisa macnaha shifo ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho